hay-adda culimaadudiinka soomaaliyeed ayaa bayaan ay maanta soo saartay waxa ay si cad uga hor yimaadeen in haweenku ay hoggaan ka noqdaan dalka amaba ay siyaasadiisa horboodaan kulan ay kasoo qayb galeen waxgarad iyo qaar ka mida duubabka soomaaliyeed ayaanay arrintaasi ku shaaciyeen sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ugu horreynba kulanka ka hadlay ayaa kootadaasi ka digay isagoo xusay inuu yahay wax aanay soomaalidu dhaqan iyo diintoona u lahayn oo dibadda looga soo dhoofiyey mawduuca kootada la yidhaha oo dumarka oo runtii dumarkii la hiyakiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihin la yidhi oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo carruurtii ay hayeen la yidhi waxa ma haysaane bannaanka u baxa la yidhi kootada noocaasa waa ka digaynaa maxaa yeeley barnaamij soomaaliyeed maaha waa barnaamij meelo kale ka yimid diin kaluu xambaarsan yahay dhaqan kaluu xambaarsan yahay duruufo kaluu ka tarjumahayaa meelo kaluu ka socdaaye halkaan meeshiisii maaha hadday dhibaata jirto haddii cid wax tabanayso mushkiladda soomaaliyeed xal soomaali bay u baahan tahay laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacahay guddoomiye sheekh bashiir waxa uu tilmaamay in qarankii soomaaliyeed uu burburay rubuuc qarni hortii waxa ummadda soomaaliyeed ay ku badbaaday muddadaasina uu ahaa qoyska isagiina hadda la doonayo in la baabi'iyo sida uu hadalka u dhigay iyadoo dhinaca haweenka laga soo marayo annaga qarankeena waxa burburiyay qabiil buu ahaa waxaa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada wey qarankii waa naga baaba-ay dowladdii waa naga luntay ilaa hadda waan taagi la-nahay qabiil baa baabaashay welina ku taagan haddana qoyskiibaa loo soo dhigtay in la burburiyo marka ummad qarankiina ku dumay haddana qoyskeeda la duminaya maxaa u baaqi noqonaya wax u haraya ma laha waxaan leenahay marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda dumarka kootadooda uu ku wardinayo waxaan leenahay dad madaxa baa tihiin waxaa la idiin doortay inaa ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysaan baa idiin doortay qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaala waata ku fuliya qofkaasi ummadda ka mid maaha
afhayeenka ahna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimaadudiinka soomaaliyeed sheekh nuur baaruud gurxan oo aada ugu dheeraaday ka hadalka ololahan loogu jiro in haweenka soomaaliyeed ay siyaasadda dalka qeyb libaax ka qaataan ayaa tilmaamay in qolyaha qorshahan soomaaliya usoo dhoofiyey sida uu hadalka u dhigay ay iyagu ku tacadiyeen xuquuqda haweenka islaamkuna uu dumarka madaxa saartay xuquuqdoodiina uu soo celiyey marka dembigaas nimankaasi ay galeen yay yidhaahdeen hala saxo dumarku baarlamaanka ha galeen ha shaqeeyeen ayagu moogtahay xataa inagu inagu muslim baynu nahayoo waxaynu la baxnaa dhaqaal dumarka waxaan qabnaaba diinteennu ay qabtaa in la dhaqaaleeyo inay guriga iska joogto in dahab loo gado inay amiirad ka tahay guriga dharka in loo gado wax walba in la siiyo cuntadii in la siiyo laakiin ayagu ma u ogola intaas waa inuu isna ordo iyaduna orado marka islaankadeedan yacni xumaantii iyo fuxshigii gabdhahooda ay ku samaynayeen iyo qurux inooga dhigeen innaga sheekh gurxan waxa uu baaq u kala diray dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda dalka odayaasha dhaqanka beelaha iyo qabaa'ilka lafahaantooda wuxuuna ku booriyey inay iska diidaan qorshaha haweenka siyaasadda iyo hoggaanka dalka looga qaybgelinayo intan ka badan intan ka badan ma aamusi karno toddobada ninee lagu sheegay madasha kow waxaan leeya war horta ilaahay ka cabsada ummaddan aad madaxda u tihiinna inay ummad muslima tahay bal horta intaa garta yacni qoyskii qabiilkii saddex kursi la mid ee dumar ha noqoto sharcigaasi xagguu ku yaallaa madasho annagu sharci nooma soo saari karaan qabiilku cidduu rabuu dooranayaa salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaan lama qasbi kare eh inayna u qaa inayna inay u qaataan in la qasbi karo laydinma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya qabaa'ilka soomaaliyeed ee sharafta leh oo aada u diidan dulligaas iyo diindarradaas la wado ayagana waxaan ugu baaqay arrintaas inay diidaan hadda waxaa jira tobannaan haweena oo u taagan qabashada xilka xubinnimada baarlamanka soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jiraan dumar kale oo doonaya in ay xilka ugu sarreeya dalka qabtaan waxaana weli taagan walaac ay haweenku ka qabaan in yaboo haasi uu yaqiin isku beddeli waayo jacfar kuukay v o a muqdisho